Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Jubbaland iyo qaar ka mid ah madax-waaxeedyada wasaaradda waxbarashada ayaa garoonka diyaaradaha Kismaayo ku soo dhoweeyay konton iyo shan macalin oo dhowaan imtixaanka dowladda federaalk Soomaaliya ku galay degmada Doolow ee gobolka Gedo. Soo dhoweynta macalimiinta ayaa waxaa ka qayb galay Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Waxbarashada Jubbaland Axmed Faarax Cali Aweys, qaar ka mid ah howlwadeennada wasaaradda, iyo marti sharaf kale. Soo dhoweyn kadib waxaa warbaahinta la hadlay Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Waxbarashada Axmed Faarax Cali Aweys, isagoona ka warbixiyey socdaalka macalimiinta iyo ujeedka ay Kismaayo u yimaadeen.
waxaan maanta soo dhoweynay oon ku soo dhoweynay eh, magaala madaxda ku-meel gaarka ah ee dowlad goboleedka jubbaland ee magaalada kismaayo macalimiin ka mid ah macalimiintii eh, ku soo baastay imtixaankii oo ka yimi m- gobolka gado kana soo duulay saaka magaalada la yidhaahdo dolow oo si toosa u yimi magaalada kismaayo macalimiintaas oo tiradoodu ahayd ilaa iyo konton iyo shan Eh, kuwo kalena waa kusoo jid- jidka ayay kusoo jiraan oo waa imaan doonaan marka waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay inay macalimiintii si nabad ah nagu soo gaaraan Een, annaguna aan kusoo dhoweyno magaalada kismaayo Een, hawshaas oo maaragtay ilaa xalay ilaa shalay aanu agaasimayno ka shaqaynaynay eh, kana wada shaqaynaynay guddoomiyeyaasha iyo mas-uuliyiinta sharafta leh ee reer gadood oo aad noogala shaqeeyey sidii macalimiintaasi kusoo gaari lahayn halkan una soo fududeeyey waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahad celinayaa dhallinyarada mas-uuliyiinta ah iyo ee jooga ee amniga ee jooga magaalada kismaayo gaar ahaan airboorka ama garoonka diyaaradaha oo aad iyo aad noola shaqeeyey noo fududeeyey noo sahlay dhallinyaradaas inay noo yimaadaan marka aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay kuwo kaloo badanna waa sugaynaa waxaan leenahay dhallinyarada soo dhowaada ku soo dhowaada magaaladiinnii ku soo dhowaada gobolkiinnii statekiinnii magaala madaxa ku- ku-meelgaarka ahayd ee jubbaland ku soo dhowaada waxaana ardadaas oo macalimiintaas u diyaarsan in ay maaragtay tababar uga bilowdo halkan eh, muddo bil ah eh, kuleejka tababarka macalimiinta eh, jubbaland ayuu uga bilaaban doonaa maalinta sabtida